أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati yaasiin weeyaan halkan marka tafsiirku caawa uu ka bilaabmayaa suuratu yaasiin waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay weeyaan sida ibnu durays iyo ibnu naxaas iyo ibnu mardaweyhi iyo bayhaqi intaba ay sheegeen can ibni cabaas ayagoo ka warinayo oo suuratu yaasiin makay kusoo degtay buu yidhi ibnu cabaas suuradda marka suurad aada u xeel dheer weeyaan macaani aada u ballaaranna way ka hadlaysaa waxa ugu badan oo ay ka hadlaysana waa risaalada iyo bacdiga iyo nushuurka iyo qiyaamaha iyo xaalka iyo shanigu siday kala ahaanayaan dadka labadaas mowduuc ayaa marka aad ay suuradda uga waramaysaa waxaa soo saddexeeyo al-iimaanu billaah oo ay uga hadlayso qaab marka towxiidkii iyo qudrada rabbi subxaanahu watacaala iyo waxyaabahana marka way ka waramaysaa fadaa-isha suuraddan xadiid aan aada u xoog badnayn oo aan aada u aan ansixin ayaa soo arooray oo dacfi uu ku jiro nebiga sal ll l slam laga wariyey iqra-uu mowtaakum yaasiin dadkiina dhimanayo yaasiin ku aqriya xadiidkaana marka wuu soo arooray inkastoo sanadkiisu uu dacfi ku jiro suuradda marka macaanidaas ballaaran bay ka hadlaysaa wacdi aad u fara badanna waa ku jiraa qaala tacaala allah wuxuu yihi suuradda uu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim yaasiin yaasiin marka aliflaamiim iyo xaamiim iyoay la mid tahay oo xuruufta muqatacada ahoo alla un markaa yacni u garanayo waaye laakiin muraadka iyo ujeedkeedu uu yahay qur-aanka mucjisnimadiisa inay tusto walqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii baan ku dhaartay qur-aankii day alxakiimi almuxkami la sugay oo aayaadkiisii iyo la sugay iyo xujooyinkiisa iyo axkaamtiisa maxaa loo dhaaranayaa marka innaka adiga lamina almursaliina kuwa la diray inaad ka mid ahaatay saasuu alla ku dhaaranayaa calaa siraatin jid korkiisa in lagugu diray jidka oo mustaqiimin toosan oo aada u toosan suuraddii marka waxay la bilaabatay xuruuftan muqatacaadka ee yaa iyo siin dabadeedna qur-aankii shanigiisii buu alla weyneynayaa iyo risaaladii qur-aankii buu alla ku dhaartay wuxuuna u dhaartay oo qarirayaa markaa risaalada iyo nubuwada marka qur-aankiina waa ku dhaartay rabbi waxa uu qarirayo u dhaaranayo uu sugayana waa risaaladii labadaba marka arkaanuul iimaankay ka mid yihiin oo alla waxa uu ku dhaaranayana waa kalaamkiisii qur-aankiisii oo al-iimaanu bikitaabillaahi arkaanta iimaanku ka mid yahay waxa uu u dhaaranayo maxluufu calayhigana ama muqsamun calayhiga waa in nebigu uu rasuul yahay marka arrinta alla ku dhaartay waa arrin weyn waa la adkeeyey marka maxaa yacni dhaartu waxbaa lagu adkeeyaa haddana waxaa kasii dambeeya innaka la mina almursaliin innadu waa xaraf towkiid laamku towkiid ayuu wataa laftiisa macno ahaan marka dhaarta iyo adkeyntaa waxaa layskugu darayaa waxay tahay qoladan lala hadlayo ayaa munkiriin ah oo waxay inkirsan yihiin risaalada nebiga sal ll ly slam oo suuratu racdi baan kusoo marnay wayaquulu ladiina kafaruu lasta mursalan bayba la taagan yihiin oo gaaladii waxay leeyihin adiga ma tihid mid lasoo diray marka inkaar hadduu meeshii yaallo iyo inkirid dhaar iyo in wax la adkeeyo maqaamkeed waayo cilmulmacaaniga balaaqada marka laga hadlayo ayb marka allah wuxuu leeyahay walqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii qur-aankii day alxakiimi almuxkami ee la sugay ayb waa faciil oo bimacnaa mufcal ah alxakiimi almuxkami la sugay maxaa lagu sugayna axkaamtiisaa la sugay xujajkiisuna waa cad yihiin alxakiim bimacna almuxkam waxaa kaloo la dhihi karaa walqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii qur-aankii dee alxakiimi xikmadda badnaa leanna qur-aanka xikam aada u badan baa ku jiro sidaana marka waa la dhihi karaa ama in nisbe la geliyo oo la yidhaha alxakiimi dilxikmati xikmada u saaxiibka ah saddexdaba way banneeyaan innaka dhaartii wixii loo dhaaranaya waa kana innaka adiga nebi moxamedow la mina almursaliina kuwa la diray baad ka mid ahaatay oo rusushaad ka mid tahay taabuu alla ku dhaara u dhaaranaya taasuu u dhaaranayaa calaa siraatin jid korkiis lala diray jidka oo mustaqiimin toosan marka calaa siraati lmursaliin aan ku tacalujinay haddii aan doonnana waxaan dhihi karnaa qabar labaad waayo innaka adiga nebi moxamedow calaa siraatin baad ku joogtaa jid jidka oo mustaqiimin toosan marka lamin almursaliinana waa qabar calaa siraatinna isaga unbaa looga warramo oo nebigu marka sala allahu alayh waali wasalam inuu jid toosan uu ku joogo tanziila alcasiizi araxiimi nazala ilaahay waa soo daadejiyey qur-aankii tanziila alcasiizi allaha casiiskaa dejintiisa ayuu soo dejiyey allihii sharafka badnaa cisada badnaa allihii alraxiimi naxariista badnaa ayb marka xarafkan tanziila alcasiizi araxiimi iyo tanziilu lcasiizi araxiim jumhuurku waxay aqriyeen tanziilu tanziilulcasiizi marka la yidhaha huwa qur-aanku tanziilu lcasiizi allaha casiiskaa dejintiisa waayo waa qur-aankii alla uu soo dejiyey ayb oo rabbiga casiiska ah kii uu soo dejiyey waayo alraxiimi naxariista badnaa haddii la kor dhigana marka waa masder weeyaanoo nazala waalla waa soo daadejiyey tanziila alcasiizi allihii casiiskaa dejintiisuu soo dejiyey alraxiimi naxariista badnaa maxaana lagugu soo dejiyeyna litundira inaad digtid qowman qolo aa u digtid qolada oo maa undira aan loo digin aabaa-uhum aabbayaalkood aan loo digin fahum iyagu haafiluuna kuwa moog waayo oo war moog ahoo aan waxba garanaynin oo haafiliin iska ah weeyaan iyagu marka marka aayaddan laba tafsiir baa ku jiri kartao maadaana keenaysa labada tafsiir ka koowaad waa midkaas aan ku soconnay oo ah litundira inaad digtid ayaa qur-aanka lagugu soo dejiyey qowman qolo inaad u digtid qolada oo maa undira naafiyaan ka dhignay aan loo digin aabaa-uhum aabbayaalkood aanba loo digin aabbayaalkaa la sheegayana kuwaas dhow waayo kuwaa kuwa dhow oo iyagu maadaama ay dee risaaladii nebi ciisena ay aada u yaraatay markii dambe taxriifkeedii uu batay la taxriifinayay dadkii marka jahli iyo in risaalo ka dheeraatay oo ay ahlu fatra ay noqdeen xaalkoodu sidaabuu ahaa maadaama uu sidaas ahaba alla wuxuu leeyahay dad aan aabbayaalkoodii dhowaa aan loo digin oo rasuul aan la kulmin inaad adiga u digto macna sidaas waaye macnaha kalena in maada mawsuulo laga dhigo oo markaasi nafyi ma imaanaya macnuhu wuxuu noqonayaa litundira inaad digtid qowman qolo inaad u digtid maa undira ay iladii kii aada ugu digtid maa kii aada ugaga digtid undira loogu digay aabaa-uhum aabbayaalkood loogu digay wixii aabbayaalkood loogu digay inaad ugu digtid adiga kuwaan kula joogo marka aabbayaalkii risaalo waa gaartay haddii sidaa loo dhigo aabbayaalkaasuna waxay noqonayaan dee duriyatu ismaaciil iyo kuwii risaalada ku dhowaaday marka dadkan aabbayaalkoodii hore sida loogu digay oo kale inaad kuwan adiga u digtid sidaa marka haddii loo dhigo qolo loo digay waayo waxa laga waramayo laakiin tafsiirka horaa raajix ahoo fahum haafiluunada ayaa qariino ah oo ilaa haddii loo digay fahum haafiluuna lama dheheen litundira inaad u digtid qowman qolo inaad u digtid qolada oo maa undira aan loo digin aabaa-uhum aabbayaalkood aan loo digin fahum iyagu marka haafiluuna kuwa xaqa iyo towxiidka iyo awaamirta rabbi iyo kuwa moog weeyaan laqad xaqa alqowlu calaa akharihim fahum laa yu'minuun laqad lawallaahi qad xaqiiqe ah xaqa waxaa waajibay alqowlu qowlkii baa waajibay qowlkii alleh oo cadaabka ah ayaa waajibay calaa akharihim badankooda korkooda ayuu ku waajibay uu ku degay fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan waa dad tawfiiqdii alla ka qaadayo maba rumaynayaan sida tawfiiqda rabbi uga qaaday oo qalbigooda loo daboolay buu alla ka waramay kadib oo waxa uu yidhi innaa anagu jacalnaa waxaanu ka dhignay oon yeel waxaan yeelnay fii acnaaqihim luqumahooda qoortooda dhexdeeda waxaanu yeelnay aqlaalan ayaan yeelnay xarko iyo silsilado ayaan yeelnay fa hiya silsiladuhu marka ila al adqaani lafgareedka yacnii garkooda intii ka ah ayay gaaraysaa fa hiya iyadu mawsuulatun tii tii markaa yacnii la gaarsiinayo waayo ila al adqaani yacnii lafta labada dhinac ee garka meeshuu iskaga yimaadaa diqni la yidhaha waa garka garkii bay gaaraysaa marka silsiladii haddii ay gaarto marka maxay noqonayaana fahum iyagu muqmaxuuna kuwa madaxooda kor loo taagay yani tacbiirku wajacalnaa waxaanu yeelnay min beyni aydiihim hortooda dhexdeeda saddan ayaanu yeelnay xijaab wa min khalfihim gadaashoodana saddan ayaan yeelnay xijaab fa aqshaynaa waan daboolnay hum iyaga waan daboolnay oo xaqii baan markaa ka daboolnay fahum iyagu laa yubsiruuna ma arkayaan wa sawaa-un waxaa jin ah calayhim iyaga korkooda waxaa ku siman a andartahum u digtayaa am lam tundi am mise lam tundirhum u diginaa laa yu'minuuna rumayn maayaan meeshan marka qoladan sida ilaahay shaqaawada u qoray oo aan rumayneynin oo inkaartu ku dhacday sida yacnii ilaahay xaqi uga daboolay buu ka waramayaa marka allah wuxuu yidhi laqad xaqa alqowlu laqad xaqiiqe ee xaqa waxaa waajibay alqowlu qowlullaahi ilaahay qowlkiisa waa cadaabkii hadalkii alle ee inuu cadaabo ahaabaa ku dhaboobay kuwan calaa akharihim badankooda korkiisa fahum iyagu marka laa yu'minuuna rumayn maayaan ma rumaynayaan innaa anagu jacalnaa waxaan yeelnay fii acnaaqihim luqumahooda aqlaalan baan yeelnay silsilado ama yacnii xarko ayaan ayaan yeelnay ayb fa hiya damiirkaani marka waxaa fiican in loo celiyo al aqlaal leanna iyadaa lasoo sheegay fa hiya aqlaashu silsiladuhu mawsuulatun midii la gaarsiinayo ama gaaraysa waaye ila al adqaani lafgareedkooda ayay gaaraysaa fahum iyagu muqmaxuuna weeyaan kuwa madaxoodii kor loo taagay macnaha waxaa waaye labadii gacmood waa isku xiran yihiin silsilad baa labadii gacmood lagu xiray silsiladii marka dhuuntaa labadii gacmood la geeyey silsilad baa korka looga soo xiray markii silsiladda lagu xiray silsiladaasi marka waxay gaaraysaa laftaas garka markay lafta garka ay gaarto waxay u baahan yihiin marka madaxa inay kor u qaadaan ilaa halkaasay ciriirinaysaa haddii garka lagaa soo riixo madaxaaga korow aadayaa soo maha marka gacmihii oo isku duuban ayaa silsilad ku xiran tahay qoortay kula xiran tahay markaasaa madaxii saasoo kale u taagan yahay madaxoodii marka korba u foora ayuayuu u taagan yihin ayb qofkaasi marka dee dhaqdhaqaaq male wax ma qabsan karo wax ma gaari karo haddii inuu wax gaar is isdhihi lahaa yacni sida xujada aynan u gaari karin waa qof labadii gacmood laga xiray qoorta lagu xiray silsilad lagu lagu soo duubay garkii marka silsiladda ay soo riixayso oo isaga dhan marka madaxiisii uu taagan yahay qofkaasi marka wax soo fiiri marka la yidhaha wax ma fiiri karo ilaa kor buu madaxii jiraa ayb haddii uu hore ama gadaal fiirin lahaana hortiisii iyo gadaashiisii waxaa la dhigay teed wajacalnaa waxaan yeelnay min beyni aydiihim hortooda saddan ayaan yeelnay saddanna waa la akhriyey suddanna waa la akhriyey macnuhuna marka waxaa weeyaan xijaab iyo teed ayaan yeelnay hortooda oo meesha iyaga hortoodaa baan xijaab iyo teed baan yeelnay wax dheer ma arki karaan wa min khalfihim gadaashooda xaggooda dambana saddan ayaan yeelnay teed hadday gadaal saa u fiiri maagaan lacallana waxba arki maayaanoo waa laga sokeeya xijaab baa ka sokeeya fa akshaynaa waan daboolnay hum iyaga indhihii iyo qalbigiina waa ka daboolnay fahum iyagu laa yubsiruuna ma arkayaan asalka marka ila ladqaani marka la leeyahay adqaan waa jamcu daqan daqankana waa garka labadan laf halka ay iskaga yimaadaan waa garkaas ee fahum muqmaxuunana aqmaxa baa laga bixiyey macnuhuna waxay tahay madaxyadooda kuwa kor loo qaaday oo waxaa la yidhaahdaa qama qamaxa albaciiru ratigii ra-sahu ratigii madaxiisiibuu kor u qaaday weliba waxaa aad loo isticmaalaa xilliga shitaha ee qabowga badan ee ratiga marka yacni geela biyo marka lasii maago biyuhu ay aad u qabow yihiinoo markuu afka la galo isla markiiba afka uu kala baxo oo uu madaxii kor u taago asalka kelimadda marka qamaxa albaciiru ra-sahu sidaasay marka ku sheegaan marka fahum muqmaxuuna madaxiibaa kor loo taagay waay hoos baa in laga soo caburiyey oo silsiladii iyo katiinadii baa garka laftiisii soo gaarayso tafsiirka marka aayadda waxay ka waramaysaa iimaanka sida uuna aynan u gaari karin waana sida ugu fiican oo lagu fasira saas leanna fahum laa yu'minuuna soo horreysay waa iimaanka sida aynan u helaynin ayaa laga bixinaya calaa haadaa marka waa isticaaro tafsiir labaad baa jiro dhahayo isticaaro maahane waa xaqiiqo arrintan waana qiyaamaha sida loo cadaabayo katiinadii baa marka qoorta uga xirxiran gacantii waa isku xiran tahay madaxiina kor buu jiraa iyagoo sidaas baa la cadaabaya laakiin tafsiirkaas kan horaa ka fiican maxaa yeelay waxaa laga waramayaa waa adduunyada sida aynan iimaan u helaynin ilahan ka magan galnay marka waa tawfiiq xumo iyo shaqaawo qolo ilaahay u qoray wasawaa'un waxaa jin ah oo isku mid ah calayhim iyaga korkooda waxaa isku mid ku ah aandartahum u digtayaa adiga am mise lam tundirhum inaadan u digin fahum hum iyagu yani laa yu'minuuna rumayn maayaan waxaa isku mid ah inaad u digto iyo inaadan u digin hum yani laa yu'minuuna rumayn maayaan oo marka digitaankaaga iyo digitaan la-aantaada ayaa iskugu mid u ah maxalkooda iyo qalbigooda ilaahay ugumaba talagelin in iimaan uu markaa weeleeyo inamaa tundiru man itabaca dikra inamaa tundiru waxaad u digaysaa adiga man ayaad u digaysaa itabaca raacay addikra waanada lagu waaninaya raacay wa khashiya ka cabsaday alraxmaana allaha raxmaankana ka baqay bilgeybina uga baqay xaal uu marka qeyb uga sugan yahay alle ama bilgeybi uga baqay iyadoo dadku aysan u jeedin ilaahiisa ka cabsanayo fabashir u bishaareehu isaga bimaqfiratin dembi dhaaf ugu bishaaray iyo wa ajrin ajri ajriga oo kariimin aada u wanaagsan yacni nabiga sala allahu calayh waali wasalam digniintiisu de dadka dhan waa gaaraysaa maxaa loogu khasisay kuwaan tilmaantan leh indaarka ayaa waxaa loo jeedaa indaaran yanfacu adiga yacni digniin wax anfacayso oo lagu intifaacsado waxaad marka u digaysaa oo digniin oo ku intifaacsanaya waxaad ugu digaysaa oo keliya qofka ilaahay ka baqayo ruux laakiin khashyo alle aynan ku jirin adiga inaad u digto inaadan u digin isku miday u tahay waad u digaysaa laakiin digniintaa ku dheefsan maayo digniin lagu dheefsado adiga kaas unbaad marka ku leedahay ood u digaysaa inamaa tundiru inamaa inamaa tundiru waad digaysaa adiga indaaran digniin oo yanfacu wax anfacayo man ayaad u digaysaa itabaca raacay addikra waanada raacay oo qur-aankii markaa raacay wa khashiya ka cabsaday alraxmaana allaha naxariista badan ka cabsaday bilgeybina uga cabsaday bilgeybidaa laba macnaa ku jiro xaala kownihi bilgeybi xaal ou alla qeyb uga sugan yahay qofkaas maxaa yeelay markaa uu ka baqayo uma jeedo isaga ilaahay ruuxa baqaya bani aadamka rabbi ma arkaayo isagoon arkaynin marka oo ilaahay qeyb uga sugan buu rumaysan yahay ka cabsanaya xaaladda labaadna marka tafsiirka labaadna wuxuu yahay bilqeybida in laga macneeyo isaga ayaaba xaalad qeyb ku sugan bani aadamkan maxaana laga wadaa see qeyb ugu sugan yahay dadka indhahooda waa ka maqan yahay oo marka aynan dadka u jeedin oo keligiis uu yahay rabbi buu ka baqaa waa tilmaan iyadana aada u fiican wa inamaa wa khashiya ka cabsaday alraxmaana allaha raxmaankaa ka cabsaday bilgeybi isaga oo qeyb ku sugan xaala kownihi bilgeybi xaaladan marka marna waxaan ka bixinaynaa khashiya faacilkeeda markaasna macnuhu wuxuu noqonayaa wa khashiya ka cabsaday huwa qofka mankaasi arraxmaana allaha raxmaanka ka cabsaday xaaladda uu alla uga cabsaday sow yahayna bilgeybi isagoo ku sugan oo dadka aan aynan arkaynin oo keligiis uu yahay marna bilgeybida waxaan xaalo uga saaxibulxaalka aan ka dhigaynaa arraxmaana wa khashya araxmaana allah raxmaanku ka cabsaday bilgeybi xaala kownihi alla uu yahay bilgeybi uu kaga sugan yahay yacni qeyb uu kaga sugan yahayoo qofkan uunan rabbi u jeedin isaga fabashir u bishaareehu isaga bimakfiratin dembi dhaaf ugu bishaaray iyo waajrin ajri ajriga oo kariimin aada u wanaag badan u fiican inaa naxnu nuxyi lmowtaa wanaktubu maa qadamuu waaathaarahum wakula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin inaa anaga naxnu inaga nuxyii waan noolaynaynaa almowtaa kuwa dhintay baan noolaynaynaa wanaktubu waan qoraynaa maa ayaan qoraynaa qadamuu ay hormarsadeen iyo wa aathaarahum raadadkoodaan qoraynaa wa axsaynaa waan koobnay kula shayin shay dhammaantiis axsaynaahu waan koobnay fii imaamin baan ku koobnay kitaab kitaabka oo mubiinin cad halkan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka waramayaa dadka acmaashooda inuu ilaahay koobayo inaa anaga naxnu inagaa nuxyii waan noolaynaynaa almowtaa kuwa dhintay baan noolaynaynaa wanaktubu waan qoraynaa maa wixii qadamuu ay hormarsadeen maa qadamuu marka waa maxay waa wixii ay la baashireen iyaga acmaashii ay toos u qabteen ayaanu yacni qoraynaa waay maa qadamuu marka waxay hormarsadeen macnuhu waxay tahay inta aynan dhimanin acmaashii ay toos u sameeyeen iyaga waa u qoraynaa wax laga dayacayaa ma jirto ayb wa aathaarahumna waxay noqonaysaa raadadkooda laba macnaa ku jiro macnaha koowaad waxa uu yahay maa maasan maa sannuuhu waxa ay ay jideeyeen min khayrin aw sharin ayb wixii ay jideeyeen oo markay dhint yacni khayr iyo shar ahna waa u qoraynaa raadku kaas waayo marku noolaay camalow samaystay waa loo qoray raad baa ka haray marku dhintay raadkaasi muxuu noqonayaa wax wanaagsan oo uu uga tegay adduunyada waxaa wanaagsan marka waa wax sababtiis ku dhacay sadaqa jaariye ah buu sameeyeyoo masjid iyo waxbuu dhisay kitaabbuu qoray lagu intifaacsaday diin buu dad baray yacni baa lagu intifaacsadoo dad lasii baraa kii isaga uu dadka barayaa wax sii barayo intaas lasii barayo cilmigaa lagu intifaacsanayo waa sadaqa yacni wax oo raad alla uu qorayo ceel buu meel biyo la-aan uu ceel ka qoday ceelkii baa layska manaafacaadsadaa wahaakadaa waa wixii marka qofku uu markuu dhinto acmaashii aan go-aynin ay soconaysay wa aathaarahum marka maa qadamuuna waa waxay toos u qabteen wa aathaarahumna waxay sabab u noqdeen oy dadka ku hogaamiyeen laba qeyb waayo dadka marka wax la qoraayo qofkii sunno wanaagsan iyo dariiq wanaagsan ka tegay wanaagiisaa la qora midkii dariiq xun ka tegayna waxaa la qorayaa dariiqii xumaa in allaale inta dembigaas iyo waxaas xun ka baratay inta ay xumaanta samaynayaan isagana qeyb buu ku leeyahay ilaa wa aathaarahum waaye bani aadamka marka waxaa laga rabaa waaba dhimana waqtiga uu noolaanayo waaba iska yaryahay waxaa fiican inay wax reeba marka waxa uu reebayana inay noqdaan wax aada u wanaagsan oo dadkana ugu duceeyaan oo markay xusuustaanba ay yidhaahdaan qofkii wanaag lagu yaqaanay mar walbaa markii la xasuustaba waa la ammaanayaa oy dadkii markaa ay ku ammaanayaan marka cumrigeenna ummadda cumrigeedu waa yaryahay laakiin asbaabo kale oo cumriga uu noogu dheeraa karaa jiraan asbaabahaasina waxay tahay wax fiican qofku inuu dhaafo waxyaabaha xunxunna in layska ilaaliyo oo aan dadka bidco loo jidaynin wax xun aan dadka la barin waxyaabaha ugu daran waxaa ka mid a dhaqamo aynan dadka aqoonin qofkii meel keeno ee ilaahay u caroonayo dhaqamo rabbi u caroonayo qofkii meel aan laga aqoonin keeno ee dhintay inta allaale inta samaynaysa dembigeeda u yeelana marka waxa aada adduunyadii uga tegaysidna fiirin bay kaa rabaan ayb oo nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi qofkii dadka u horseedo dariiq wanaagsan ajarkiisuu leeyahay iyo inta samayso ajarkeeda ka kalena waa la mid isagana dembi buu yeelanaa iyo inta samaysa dembigooda ayb macnaha labaad ee wa aahaarahum ku jirta aahaarta waxaa loo jeedaa salaada ay masaajidda usoo qaadayaan tallaabta ay masaajidda usoo qaadayaan saasna waa lagu macneeyey oo meeshaas marka xadiidkii waxay soo qaataan qoladii reer bani salima masjidka waa ka fogaayeen markaasay waxay damceen inay masaajidka agtiisa soo degaan markaasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi yaa banii salima diyaarakum tuktab aathaarukum reer bani salimow degmadiinna iyo meeshaad degantihiin laasima raadadka aada salaada usoo qaadaysaanna ilaahay waa idiin qoraya meeshoodii iska deganaadeen marka masaajidka marka xoogaa bay usoo lugay jireen intaas ay u lugaynayaanna ajar badan bay ka helayeen diyaarakum tuktab aathaarukum meeshaana marka waa lagu macneeyaa tallaaba aad masaajidka usoo qaado ajar fara badan marka in aada ka helay sidoo la qoraayo martiqaadna ilaahay waa u diyaariyaa qofkii masjid usoo caraabo ama u kallaho ilaahay wuxuu u diyaarinayaa nusulan kullamaa ra kullamaa qadaa ow raaxa mar walbo ou yacni kallaho ama ou caraabo ayb meeshaas iyadana marka wa aahaarahumta macnahaasna marka waa laga macneeyey marka de aayadda macnaha waa tusee dabcan macno si guud waa u tusaysaa acmaasha la qorayay ka mid tahay binaan calaa dalika aayaddan laakiin waxay soo waxay kusoo degtay maka madiine intii la joogay ma ahayn laakiin iyaga marka nebiga uu sidan ku leeyahay de aayadda waa shamlinaya ficilkooda aayadda waa waa yani waa qaadanaysaa inaa anaga naxnu inaga nuxyi waan noolaynaynaa almowtaa kuwa dhintay baan noolaynaynaa wanaktubu waa qoraynaa maa wixii qadamuu ay hormariyeen iyo wa aahaarahum raadadkooda wixii ay sabab u noqdeen oo adduunyada uga haray wa kulla shayin wa axsaynaa waan koobnay kulla shayin shay dhammaantii baan koobnay axsaynaahu waan koobnay ishtiqaal waayo marka fii imaamin baan ku koobnay kitaab kitaabka oo mubiinin cad ayaanu ku koobnay waa laaxulmaxfuudka wax kasta halkaasi ku yaalaan ama acmaashii dawaawiintii loogu qoraayay marka aayaddu waxay kutusaysaa wax camala oo aada samaysato inaynan dayacmaynin oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qoraayo alla isagoo ogbo haddana qoraya marka waxaa la rabaa marka qiyaamaha dadka in la tuso adiga waa lagula socday sidaan baad u camal fashay adigana waa lagula socday xumaantan baad la timid ee ilaahay waa awoodaa cilmigiisa de inuu yidhaahdo wax ka qarsoon ma lehe adiga waxaanaad samaysay naaraanna ku geliyey adna waxaanaad samaysay jannaan ku geliyey waa dhihi karaa laakiin haddiiba ilaahay marka wixii intou qoray markhaati u sameeyey kiiskiina sidaas uu qiyaamaha ku keenayo bani aadamka asaga marka cilmigiisa inuu wax iskaga xukumo yacni waxaan anaa kugu og sidaanaad gashay anaana og ciqaabtaanna waa lagu marsiiyey sax ma noqonaysa marka rabbigii wax kasta ogaa waxna aynan ka qarsoonaanaynin hadduu sidaas bani aadamka uu yeelay cadaaladayna ku tusee rabbi cadaaladiisa subxaanahu watacaala wadrib lahum mahala asxaaba alqaryati id jaaha almursaluun wadrib u caddee lahum iyaga u cadday mahalan maahmaah ugu caddee asxaaba alqaryati qaryadii dadkeedii id waqti u caddee jaa-aha uu u yimid qaryadii almursaluuna kuwii la diray ay u imaadeen id waqti arsalnaa aan dirnay ilayhim iyaga xaggooda aan usoo dirnay itnayni labo fakadabuu way beeniyeen humaa dadkii qaryada way beeniyeen labadii rasuul facazaznaa waan xoojinay bihaalitin ku saddexaad baan ku xoojinay faqaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu mursaluuna kuwa la diray baan nahay ilaykum idinka xaggiina nalo yaa kuwa loo diray baan nahay qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu qaryihi maa antum idinku ma tihiin ilaa basharun bashar unbaa tihiin midlunaa basharka oo midlunaa inagoo kale ah wamaa anzala araxmaanu allaha raxmaankaana ma soo dejinin min shay-in ay shay-an waxba sooma dejinin alle in antum maa antum idinku ma tihiin ilaa takdibuuna kuwa been sheegaya unbaa tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen rusushii rabbunaa rabbigeen yaclamu waa ogyahay innaa anagu la mursaluuna kuwa la diray inaannahay inaan nahay ilaykum xaggiinna loo soo diray wamaa calaynaa korkeenna ma ahaanin annagu ila albalaaqu gaarsiin ma ahane wax kale korkeenna ma ahaanin almubiinu ee cad inna intaa unbaad nugu leedihiin halkan marka qiso waxaa la gelayaa marka dad ahlu qarya qarya deganaa qaryadaana mufasiriintu waxay u badan yihiin antakiya inay ahayd magaalo marka antakiya la yidhaha antakiya ilaa hadda waa jirtaa antakiyana sidaas loo yiraahdaa waxay dhacdaa turkiga iyo suuriya xuduudooda meelahaas u ahayd dhanka turkigayna xisaabsan tahay hadda oo antakiya waa magaalo marka turkiga ku taallo magacaas aana loo yaqaanaa hadda lafteedo antakiya ayaa la yiraahdaa dadkeeduna waxay u badan yihiin dad marka yacnii carabiga aada u yaqaano luqada carabiga iyo waa ku hadlaan dad uun carab iyo iskaga badan waay marka halkaas dhankaas marka waqooyiga suuriya marka laga baxo xadka turkiga la galo ayay ku taallaa marka allah wuxuu leeyahay wadrib lahum u cadday iyaga maalan maahmaah ugu caddee asxaaba alqaryati qaryadii dadkeedii waa antakiya qaryadii marka id waqti jaa-a uu yimid haa qaryadaas ay u yimaadeen dadkeeda ay u yimaadeen almursaluuna kuwii la diray rusushan marka ma rusul ilaahay soo diray miyaa mase waxay erge ka ahaayeen nebiyullaahi ciisa laba tafsiirba waa jiraan qolo waxay leeyihiin waa rusul hor leh oo ilaahay soo diray qolo kalena waxay leeyihiin maya ee rusushani nebiyullaahi ciisa ayaa meeshaas u dirsaday oo iyaga nebiyaal ma aynan ahayn laakiin dacwadii nabi ciise ayay halkaas gaarsiinayeen waa rusulu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiyullaahi ciisa rusushiisay ahaayeen oo isaga yacnii ergada uu dirsaday ee tafsiirka koowaadaas xoog badan maxaa yeelay ee rabbunaa aynaa ilaykum lamursaluun iyo maa antum ilaa basharun milunaa iyo hadday dhahaan annaga nabi ciisaana soo diray maa antum ilaa basharun milunaa maynan dhihi lahayn ee marka ay leeyihiin annaga allahna soo diray waay midda ay la yaabeen oo ay leeyihin sow ilaahay idinkugu soo dirayaa inaga idinka annagaadba nala mid tihiin ee ciisaana soo diray hadday dhihi lahaayeen miyay dhihi lahaayeen see ciise idiin soo diray annagaadba nala mid tihiin sidaa maynan dhihi lahayn qariino waay marka aayadda dambe ku tusayso rusul ilaahayba soo diray inayba ahaayeen iyaga laftooda id waqti jaa-ahaa uu u yimid almursaluuna kuwii la diray id waqti arsalnaa aan dirnay ilayhim iyaga xaggooda ithnayni laba aan usoo dirnay fakadabuu way beeniyeen humaa labadii rasuul bay beeniyeen facazaznaa waan xoojinay bihaalitin baan ku xoojinay qora-da marka facazaznaa bay badankood aqrinayaan qaarna facazaznaa bay aqrinayaanoo zaayida mashidayaan oo calaa haada ayaana shucba can caasim uu aqriyey faqaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu lamursa inaa anagu mursaluuna kuwa la diray baanahay ilaykum xaggiina idinka xaggiina naloo soo diray ayuha alqowm waxaana naloo soo diray inaad cibaadada ilaahay u khaalis yeeshaan waxaana aada caabudaysaan asnaamtanna aada ka tabaru'daan oo ka tagtaan qaaluu waxay yidhaahdeen maa antum idinku ma tihiin ilaa basharun unbaa tihiin basharka oo midlunaa annagoo kale ah ee basharnimada iyo rasuulnimada maa isdiidayaan waa waxay ku wareereen oy ku dhumeen weeyaan ee haddii ilaahay uunan bashar iyaga usoo dirin yaa loo soo diri lahaa oo kaleba waa shubhadaana ilaahayda qur-aanku meelo badanoo uga hadlayo wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa-ahum اlhudaa ilaa an qaaluu abacatha allaahu basharan rasuulan waa shubha aad ugu dhegtay ilaahay hadduu wax soo dirayo malaa-iguu soo diri lahaa saasay dhahayaan wamaa anzala araxmaanu allaha raxmaankaana masoo ma soo dejinin min shay-in waxba yacni allaha raxmaankaa waxba ma soo dejinin waxay ka dhigan tahay kitaab ilaahay ma keeninba ee haddii ilaahay kitaab ma soo dejinin la dhaho sow ma noqonayso arrintaas xikmadda ilaahay in lagu duraayo maxaa yeele ilaahay inuu cirkan saan ah dhulkan saan ah dadkan inuu abuuro bilaa macno miyuu dadkan u abuurayna iyaga waxba lagama raba miya kii xumaa iyo kii fiicnaa isku mid miyay noqonayaan arrintaa iyadaa marka waa arrin aada u foolxun waana arrin ay ku inkirayaan inuu ilaahay kitaabba soo dejiyo suuratu lancaamna waa kusoo marnoo qadarin la-aanna waayo arrintaa ilaahay aan la qadarinaynin wamaa qadarullaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay markay sidaa yidhaahdeen ilaahay ma qadarinin iyaga walidaalika marka adduunyada kufriga maanta joogo iyo waxa ku ta-aursan iyaga laftooda waxaasoo kale ay aaminsan yihiin maxaa yeeley dadkan waa la abuuray khalaas diin diin iyo ilaahay ha la caabudo iyo waxaan iska dhaafuu ku leeyahay ilaah iyo waxaan cibaadadan iyo waxaan dadka yacni adugu uun markaa shaqayso dadka nabadgeli khalaas wuxuu ku leeyahay markuu rabo inuu yacni inuu nin fiican yahay is-sheego wuxuu dhahayaa aniga dadka dhib kuma haayo waa layga nabad galaa danteydana waa aqaanaa waa iska shaqaystaa maxaa kaloo layga rabaa buu leeyahay maxaa layga rabaa macnaheedu warkan oo kale wamaa anzala araxmaanu min shay adiga inaad iska noolaatood shahwatulbatni waalfarji labadaa inaad gudato keliya maa lagu abuuray haddaad marka yacnii kii wax xumaa ee wax dulminaya iyo kii fiicnaa isku mid waaye waa wax dhi labadooduba marka waa isku mid wax dhibana male baa ka dhalanaya arrintaas marka ilaahay dadka ma sii daynin oo kuma sii daynin meel cidla ah kuwa camalka dhar la-na kama uunan dhigin wamaa anzala araxmaanu bay yidhaahdeen allah raxmaankaa ma soo dejinin min shayin ay shay-an waxba innaba ha yaraatee waxba ma soo dejinin bay dhaheen in antum maa antum idinkuna ma tihiin ilaa takdibuuna beenaalayaalaad tihiin saddex dembiyo waaweyn waa rusushii beenay ku sheegeen kutubtii waa inkireen lasoo dejiyey risaaladiina waxay yidhaahdeen idinku basharaadba tihiin risaalo ma lihidin qaaluu waxay yidhaahdeen rabbunaa rabbigeen yaclamu waa ogyahay inaa anagu la mursaluuna inaan nahay kuwa la diray ilaykum idinka xaggiina markaan marka waa xoojiyeen markii hore inaa ilaykum mursaluuna unbay dhahayeen hadda laam bay soo geliyeenoo inaa ilaykum la mursaluuna ta'kiidaa ku jira wamaa calaynaa marka muran unma wadayne wamaa calaynaa korkeenna ma ahanin inaga ila albalaaqu gaarsiin ma ahani almubiinu cad qaaluu waxay yidhaahdeen inaa tadayarnaa bikum dadka daa'iman markay xaalad ku noolaayeen oo ay xaalad ku noolaadaan oo ay shay caadaystaan markuu qof yimaado uu yidhaah war caadadan waa qaldan tahay waa baasaysanayaan baasaysiga ay baasaysanayaanna wuxuu yahay dadkaa kala baxayo qofkani markuu yimaado oo uu yidhaahdo war waxaan aad ku socoteen waa qalad sidaan iyo sidaan iyo sidaan baa u daliil ah waa la iskhilaafayaa dadka qaar caqli leh ilaahay tawfiiqda waafajinayaa ku jiro kuwaasi marka waxay ka leexanayaan dariiqii hore ay ku socdeen markay kala go-aan marka oo ummaddu ay kala jabto oo qaarna ay markaa wanaaggii qaataan qaarna xumaantii iyo ay ku taagnaadaan maxaa imaanaya marka naloogama kiin horreynin idinka markaa timaadeen unbaa khilaaf yimid iyo kala tag wa bi hada almacnaa ayaana tadayurkan uu ku fasiray ibnu caiya tafsiirkiisa almuxarar lwajiiska macnahaasuu ku fasiray qurayshna nebiga waa macnahan oo kale ku baasaysteen oo waxay yidhaahdeen adigii qaraabogoys baad noqotay wiil wiil iyo aabihiis baad kala kaxaysay oo midna adiga kugu diin noqday ka kalena oo wixiisii hore wato adaa dhibkan noo keenayo waa kaa maanta waa kala taagan yihiin dadkii de nabigana sala allahu alayh wali wsalam bacd alxaadiid waxaa soo aroortay muxamedun faraqa bayna annaas nabiy llaahi moxamed dadka waa kala saaray kala waa kala saaray ee dadkii ahlu xaqa iyo ahlu baatilka isaga ku kala baxay soo maaha marka sideedu dadku inay laba koox ahaadaan waa wax ilaahay adduunyadanba u abuuray waay waxaa laakiin wax fool xun ah xaqii nabiyullaahi moxamed la yimid in lagu kala baxo taas waa baqyi iyo gardaro waana ka hadalnay hadda ka hor laakiin si guud marka dadku marka ay ama dembi ku socdaan ama caado xun ay ku socdaan marka caadadaas laga celiyo oo dadka qaar iska dhaafaan qaar baa marka waxay leeyihin baasna loogama horreynin hadda lafteeda dadkeenna waa ku arkay waxaas haddii laga celiyo caado xun oo shirki uu ku jira marka la yidhaahdo caado xun oo shirki uu ku jiro fool xun marka dadka oo caqliguna uunan keenaynin sharcigana uunan keenaynin marka laga celiyo oo dadku ay laba u kala baxaan haddii abaar timaado waxay leeyihiin dhib noogama horreynin colaad hadday timaado dhib noogama horreynin waa fiicnaa jirnay waxaanan ahaa jirnay waxaan dhibkan waxaan noo keenay waxaan markay imaadeen waxaas marka ma toosna qofka weligiisna waxaa fiican wax markuu sheegaayo inuu sababeeyo haddii aada noqoto qof aan wax sababey karin ee adiga iyo islaanta aan waxna qori karin waxna aqri karin ee iska cajuusada ah waxba isdhaami maysaan marka qof wax bartay oo mararka qaar aada la yaabayso waxba u aaminayaa ma sababey karo waxaas marka in la yska dhaafo qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu tadayarnaa waan baasaysanay bikum idinkaan idin baasaysanay naloogama kiin horreynin idinka rususha ah lain lam tantahuu lawallaahi in lam tantahuu haddii aydnan ka harin oo aydnan ka joogin waxaan aad markaa maa antum calayhi waxaad ku taagan tihiin lanarjumannakum idin dhagaxyeyne oo idin dhagaxyeyne dhagaxaan idinku dilaynaa walayamasanakum waxaa idin taabanayo minaa annaga xaggeenna cadaabun cadaab baa idin taabanayo cadaabka oo aliimun xanuujinayo idin xanuujinayo qaaluu waxay yidhaahdeen rusushii daa'irukum nasiibkiinna iyo camalkiinna macakum idinka maciina u ahaado idinkoo idinla jiraa maxaa yeeley haddii la idin cadaabana camalkiinaa laidinku cadaabay haddii laidin wanaag laidin alla xaggiisa idinkaga yimaadana camal wanaagsanood la timaadeena ilaahay idinkugu naxariisanaya daa'irukum camalkiina macakum idinkoo idinla jiraa maciina waa ain dukirtum ain dukirtum in la idin waaniyo miyaa tadayartum binaa annaga nagu baasaysateen istifhaamka marka jawaabtiisa waa lasoo qadara ee laba madhab oo markaa naxwaha ku jirto oo madhab wuxuu leeyahay istifhaamka waxaa la siinayaa shaygan maxduufka ah yacni waxaa la dareerinayaa masaba alistifhaam calaa madhabi siiba weyhi saas isaga istifhaamka shardi maka dhigaayo siiba weyhi calaayada marka wuxuu leeyahay jumladan lasoo qadaraayo masaba alistifhaam ayaa lagu qadaraa bacdi aimati yani naxwi waxay leeyihiin iyagana istifhaamka macno shardibowba wataa mar haddou macno shardi wato shardigan jawaabkiisa in la qadaro waay muxuu noqonaa jawaabkii marka ain dukirtum in la idin waaniyey oo xaq la idiin sheegay miyaa tatadayaruuna binaa annaga nagu baasaysanaysaan in la idin waaniyey darteed miyaa baaska aadna baasaysanaysaan saasay ka dhigan tahay marka ayb bal ee antum idinku qowmun qolobaa tihiin musrifuuna xadgudbaayo dad markaa yacnii xadgud xadgudub samaynayo ayaa tihiin saasay rusushii ku dhaheen baasaysiganna marka dambiyada ilaahay waa suuratu lcaraaf waa kii aan kusoo marnay iyo suuratu namli labadaba qaalu dayarnaa bika wabiman macaka waa ku baasaysanay adigii inta kula jirtay dhaheen nabiyullaahi saalix nabiyullaahi muusana sidoo kale yidhaahdeen mahmaa ta'tinaa bihi min aayatin litasxaranaa bihaa may faidaa jaaءathum walaqad akadnaa aala fircawna bsiniina wanaqsin min aلhamaraati lacalahum yadakaruun faidaa jaaءathum اlxasanatu qaaluu lanaa haadihi wain tusibhum sayiئaة yaطayaruu bimuusa waman macah isagana muxuu yihi alaa inamaa daa'iru camalkiina iyo waxa aada baas yani baaskiina idinkoo idinla jiraa qaaluu waxay ambiyadii marka waxay yidhaahdeen qaaluu waxay dhaheen daa'irukum camalkiina iyo dheeftiina iyo nasiibkiina macakum idinka maciina u ahaaday ain dukirtum in la idin waaniyey in la idin waaninayo miyaa tadayartum binaa annaga noo baasaysateen bal ee antum idinku qowmun qolaatihin musrifuuna xadgudbayaal ah xadgudbaya wa jaaءa min aqsa lmadiinati rajulu yascaa qaala yaa qowmi ittabicu lmursaliin markii intaa ay dhacday ayay tashteen waxayna ku tashteen in markaa yacnii la dilo rusushii ayaa lagu tashtay nin baa marka maqlay iyaga ka mid ah oo islaamay oo isagu muslim ahay muwaxid noqday ninkii baa marka soo cararay oo iyagii u yimid qoomkiisiibuu u yacni iyagoo tashanayuu ma ogaaday meel ay joogeen buu ugu yimid markaasuu wuxuu ku yidhi dacwo ayuu siiyey marka sida markaa ay tala la ahayd buu markaa qoomkiisii ku waaniyey ninkan marka qisada soo socota lagu tilmaamayo mu'minu aali yaasiin waxaa la yidhaahdaa nin wuxuu ahaa isaga marka beereley ah oo nolol maalmeedkiisa iska soo saarto markii horena nin jiran buu ahaan jiray oo judaam iyo waxbuu qabay asnaamuu caabudi jiray muddo dheer oo lixdan sano toddobaatan sano ah dhibka inay ka dulqaadaan buu rabi jiray waa u suurtogeli waayey rusushan warkoodii markuu maqlay buu rumeeyey markii uu rumeeyey baa ilaahay ku anfacay waa caafimaad buu helay markaa kadib beertiisa waxa ka soo baxo wax uu sadaqaysto iyo wuxuu beerta ku celiyo iyo wax uu ehelkiisa ka masruufo ayuu noqday saasuu samayn jiray isagii baa marka waxuu maqlay inay qoomkiisii maleegayaan inay dilaan rusushaas markaa ayuu qoomkiisii u yimid wa jaa-a waxaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu xaggayso xaggeeda waxaa ka yimid rajulun nin ayaa ayaa ka yimid ninka oo yascaa ordayo oo degdegayo qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow itabicuu raaca almursaliina kuwa la diray rusushan ilaahay xaggiisa laga soo diray raaca itabicuu raaca man axad raaca laa yas'alukum aan idin su-aalanaynin ajran ujro aan idin weydiisanaynin wahum iyaguna muhtaduuna hanuunsan oo toosan hadalkiisa marka aada u qodobeysan yahay war markii hore wuxuu yidhi rususha raaca kuwa ay raacayaan waa ayo waa midaan waxba ku weydiisanaynin dacwadan aan marka ku gaarsiin aan ku soo gaarsiinayo wax igu sii jaga aan kaa rabin lacag aan ku weydiinaynin daacadnimadiisay tuseen adduunkaagiina uma baahna wax maslaxadaadana waa kuu sheegay daacadnimay taasi tuseen marka rusushu waa daacadow leeyahay marka raaca bani aadamku ilaa haddii inta dacwo loo keeno haddana lacag keen la yidhaahdo tuhunaa markiiba gelayaba wuxuu isleeyahay ninkani wuxuu wax iskaga dhigayaa inuu wax ku gaarow rabaa marka ma fiicno qofka daaciga ah ama dacwada u taagan dadka gacantoodana inuu ka maarmaa wanaagsan isla markaana damac adduunyo iyo inaan laga arkin oo laga dareemin ama aan ba laga helinba ilaa haddii kale dacwadiibay foolxumo ku noqonaysaa hadaad marka diinta xoogaa dan iyo ku gaargaartidood maqaalin ka dhigato oo hadhowna marka yacnii dadkii ay ku arkaan meeshii aad ka celinaysay adiga oo taagan isla markaasna yacnii sidoodii yacnii wixii marka yacnii aad ka digaysay dul taagan markay ku arkaan ee waxay leeyihiin marka ninkani diintuu ku adeeganaya awalba asnaaftaas oo kalena waa buuxaan dadka noocaas oo kale weliba waqtiba waqtiga uu ka dambeeyo fasaadka iska badanayo marka in qofku waxaas iska ilaaliyo waagii horena waa jiri jirtay oo kutubaha taariikhda haddaad akhrisaan dad intay dadka yacnii dad wanaagsan iskaga dhigaan marka dambena meel xun ku dambeey jiro ilaa qaar xataa ay nebinimo sheegteenaa jiri jirtay ninkii la dhihi jiray mukhtaar bnu abi cubeyd oo kale xuseen markii la dilay buu aada arrintaa uga xumaaday wuxuu iska dhigay inuu aalubeytka nebiga u heelinayo wuxuu calan buu samaystay ciidan buu isku abaabushay markii uu markaa yacni xoog yeeshay oo dhulkii qabsaday ayuu wuxuu bilaabay wixii qalbigiisa ku jiray inuu bannaanka keeno oo markii dambe wuxuu gaaray inuu yidhaha aniga waa la ii waxyoodaa wuxuu dhihi jiray gogashaan aan ku fadhiyo jibriila hadda ka kacay ayuu dadka ku dhihi jiray waxaa la dhihi jiray mukhtaar alkadaab mukhtaarkii marka beenaalaha ahaa ayaa la dhihi jiray marka markii hore muxuu kusoo galay wax fiican markii dambena muxuu ku dambeeyey qaabdarradaas taariikhda marka haddaad akriso wax badanood arkayso ma qariibsanayo qofka markuu taariikhda akhriyo laakiin qofka khaaliyudihinigo iska daacadda ah qalbigiisa iyo xooggiisa markuu ku siiyo inaad ku dabarogto sax ma ahan ood adiga ka danaysato oo isagiina aada meesha uga tagto ma fiicno marka rusushu sidaas ma ahan oo allah wuxuu leeyahay ninkaa marka wuxuu ku waaniyey itabicuu raaca man axad raaca laa yas'alukum aan idin su-aalanaynin ajran ujra aan idin weydiisanaynin wahum iyagana muhtaduuna hanuunsan wamaa liya wamaa lii maxaa maxaa lahaantayda ahaaday laa acbudu aanan u caabudaynin aladii allihii fataranii aniga i abuuray allihii aniga i abuuray maxaanan u caabudaynin buu leeyahay wa ilayhi isaga xaggiisaana turjacuuna idinka la idiin celinaya waa laba sifo marka rabbigii i abuuray inaan caabudo maxaa ii diidayo idinkaanna allaad u laabanaysaana waa la idin celinayaa mar haddii isaga loo laabanayo in la caabudo maxaa maxaa yani maxaa diidayo arrintiisii marka aada buu u sababeeyey marka aatakidu min duunihi aalihatan haddana dhinac kale wax ka tusayaayo wuxuu yidhi aatakidu miyaan ka dhiganayaa min duunihi alla sokadiisa miyaan samaystaa aalihatan macbuudyaal miyaan yeelanayaa oon samaysanayaa in yuridni raxmaanu kuwaas oo in yuridni raxmaanu allah araxmaanka hadduu ila doono bidurin dhib laa tugni aan deeqaynin canii aniga xaggayga shafaacatuhum shafaacadooda aynan deeqaynin shay-an waxba walaa yunqiduunii aan i korinaynin oon i badbaadinaynin inii aniga idan haddaan sidaa yeelo allihii yacni axad aan aniga dhib iga qaadi karin oo aan i badbaadin karin haddii aan caabudo lafii dalaalin inii aniga idan markaa lafii dalaalin baadi dhexdeed ayaan ahaanayaa baadida oo mubiinin cad intaas marka iyaguu ku waaniyey towxiidkiina wuxuu ku sugay wuxuu leeyahay waxaan aada caabudaysaan haddii ilaahay dhib keeno ma qaadi karaan maya in la caabudo sax ma aha dhib iyo dheef midna ma hayaan markaa wuxuu yidhi a atakhidu min duunihi a atakhidu ma samaysanayaa min duunihi yani ma samaysanayo waay min duunihi alla sokadiisa aalihatan macbuudyaal miyaan samaysaa miyaan samaysanayaa in yuridni raxmaanu kuwaasoo allah raxmaanka hadduu ila doono bidurin dhib laa tugni aan deeqaynin canii xaggayga shafaacatuhum shafaacadooda aynan deeqaynin shay-an waxba inii aniga walaa yunqiduunii aynana i korinaynin walaa yunqiduunii haddaan dhibaato iyo cadaab iyo wax ku dhacana aynan iga soo badbaadinaynin inii aniga idan markaa goortaas goorta aan rabbigii i abuuray cibaadadiisa ka tago wax aan dhib iyo dheef lahaynna aan caabudo lafii dalaalin baadi dhexdeed ayaan ahaanayaan ku suganahay mubiinin cad inii aniga aamantu waa u saraaxooday marka hadduu u caddeeyey mowqifkiisa inii aniga aamantu waan rumeeyey birabbikum rabbigiin baan rumeeyey kan idinka idin abuuray idin leh idin maamulayo ayaan rumeeyey fasmacuuni imaql qiila waxaa la yidhi ninkii markaa udkhul gal aljannata jannadii gal ayaa lagu yidhi meeshaa marka waxaa ku jira markuu sidaa yidhi waa kusoo boodeen waa dileen markiiba ayb markii ay dileen baa marka ilaahay markaa yacni jannadiisa ku hawaabiyey dabcan jannada de wuxuu gelayaa aakhiro markii bacfiga yimaado kadibe macnihii marka de waxay tahay arwaaxda dadka shuhadada ah jannaday daaqdaa carshiga qanaadiil marka carshiga agtiisa ahna way u dumantaa habeenkii yani meeshaana way aadaa marka macnuhu in sidaa marka uu yahay qiila waxaa la yidhi udkhul gal aljannata jannadii gal qaala wuxuu yidhi ninkii yaa leyta alla shallayte eh qowmii qowmkayga yaclamuuna may ogaadaan qowmkay may ogaadaan yacni bimaa gafara lii maxay ogaanayaanna bimaa gafara lii bigufraani rabbii rabbigay dembi dhaafkiisa lii aniga uu ii dembi dhaafay alla may ogaadaan wajacalanii inuu iga yeelay min almukramiina kuwa la maamuuso alla taa hadday may ogaadaan hadday ogaan lahaayeen way anfici lahayde oo markaa yacni inay iswaansadaan baa laga yaabi lahaay wamaa anzalnaa ma soo dejinin calaa qowmihi qowmkii markaa markay dileen cadaab baa markiiba ku yimid wamaa anzalnaa ma dejinin calaa qowmihi qowmkiisa korkooda kuma aanan soo dejinin min bacdihi isaga gadaashiisa min jundin ciidamo kuma aanan soo dejinin min asamaa'i samada xaggeeda ugama aanan soo dejinin wamaa kunnaa mana aanan ahayn innaga munziliina kuwii soo dejinaya in kaanad maa kaanad ma aynan ahaanin xaaladdu ilaa sayxatan qaylo unbay ayay ahaatay qaylada oo waaxidatan hal mar un lagu qayliyey fa-idaa hum waaba iyaga oo khaamiduuna damay xarakaba aan lahaynoo dansan marka ilaahay sidaa yacni cadaabkooda u dhib yar yahay ayuu ka warramayaayo wuxuu leeyahay ciidan kor ugama aanan soo dejinin hal mar unbaa lagu qayliyey bis waana dameen iyaga dhanba xarako iyo dhaqdhaqaaq waa laga waayey ayb meeshaa marka de ilaahay cadaabkiisa weynaantiisa iyo sida uunan waxba ugu ahayn cadaabka wamaa anzalnaa ma ana ma soo dejinin calaa qowmihi ninkaa qowmkiisa korkooda kuma aanan soo dejinin min bacdihi isaga gadaashiisa min jundin ciidan ciidanka oo mina samaa'i samada xaggeeda ka ahaaday wamaa kunnaa ma aanan ahayn munziliina kuwii soo dejinayana maba ahaynba in kaanad maa kaanad ma ahayn ilaa sayxatan qaylo unbay ahayd wixii lagu halaagay qaylada oo waaxidatan hal mar un lagu qayliyey fa idaa hum waaba iyaga oo khaamiduuna damay waaba iyagoo dameeyey qofkan waa damey marka la leeyahay xarako iyo dhaqdhaqaaq qofku marka uu waayo waa dhintay soo maaha ruuxu markuu dhinto dhaqaaq male qayladaas baa kulligood marka intay ka tan badatay ayay demisay yaa xasratan qoomamooy cala alcibaadi addoomaha korkooda loo qoomamoodo uxdurii kaalay oo imaw haadaa awaanuki waqtigaagii waaye yacnii in addoommadii loo qoomamoodo oo yacni loo shallaytoodo waqtigeedii waayee kaalayo imaw shallaytoy macnaha marka ku jiraa waa maxayna addoommadu wax loo qoomamoodo waayo qoom halaagooda iyo yacni dhibkooda iyo inay mar sidaa u baaba-aan ay u damaan wax markaa loo qoomamoodo waayo laakiin de qoomama maxay taraysaa waay marka haddii iyaga waqtigii ay ahayd inay iswaansadaan oo isqabtaan hadday dhaafeen nidahaani marka yaa xasratan cala alcibaadi yaada waa xarfu nidaa xasratanna waa munaadihi cala alcibaadi jaari majruurkaana xasradow ku tacalluqa waxaa lasoo qadarayaa marka uxdurii hada awaanuki ayb waqtigaagii waaye iska imaaw kaaleh yaa xasratan qoomamoy cala alcibaadi addoommada korkooda loo qoomamoodo uxdurii imaaw shallaytay kaalay haadaa awaanuki kani waa waqtigaagiiye maa ya'tiihim uma imaanaynin min rasuulin ay rasuulun rasuul uma imaanaynin ilaa kaanuu waxay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan rasuulkaas waa ku dheeldheeli jireen alam yarow miyaynan arkin kam imisaan ahlaknaa halaagnay yacnii badanaa intaan halaagnay qablahum iyaga hortood min alquruuni min ahli lquruuni qarniyaalo dadkooda ah aan halaagnay badanaa annahum iyagu laa yarjicuuna ma soo noqonayaan ilayhim xaggooda usoo noqon maayaan kuwii aan halaagnay oo aan dilnay oo yacnii dhintay inaynan soo laabanaynin miyaynan arkaynin qofkii dhintay ma soo adduunyadii kusoo laaban maayo taa marka miyaynan cibro qaadasho u ahayn waay wain kullun wamaa kullun dhammaan ma aha lamaa jamiicun ilaa jamiicun kuwa la ururinaya maaha wax kale ma aha muxdaruuna lasoo xaadirinaya ladaynaa agteenna wax kale maahana waa kuwa la keenayo uun agteenna inta marka bimacnaa maa baa laga laqbeynayaa lamaadana ilaa waay bimacnaa ilaa wain kullu lamaa haddii la yidhaahdana inta mukhafafa min athaqiila laga dhigayaa lamaadana marka maadana zaa-iday noqonaysaa la jamiicun waayo marka khabarkiina wain kullun wainhu shaniya kullun mid kastaa la jamiicun mid la ururinayo waayo laysku keenayo laysku soo ururinayo waaye muxdaruuna oo lasoo goob joojinayo ladaynaa annaga agteenna labada qira'a marka tarkiibkeeda sidaas dadkii marka dhammaantood xag allah marka la keenayaa halkaasay imaanayaan taa marka waa inay waano u noqotaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed